بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا بفضلك ومنك يا لطيف اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا فاجعل أمورنا كلها سهلا سهل الله كل ما عصر علينا بحرمة من لولاه لم تخرج الدنيا من العدم baabu salaati alciidayni labadii salaado labadii ciidood salaadoodii baabkeedii weeye iyo walkusuufi oraxmadoobaadkii iyo wal istisqaa'i roobdoontii baabkan wuxuu u guntan yahay labadii ciidood ciidulfidrigii iyo ciidul adxaa kusuufkii oo ah qoraxmadoobaadkii khusuufkuna waa la mid haddii khaal la akriyo khusuuf la yidhaahdana waa khusuufulqamar oo waa dayaxmadoobaadka kusuuf haddii la yidhaahdana waa qoraxmadoobaadka marka madoobaadkii iyo labadii ciidood iyo wal istisqaa'i waraabdalabkii salaadii roobdoonta saddexdaas salaadood ee sunnada ah ayuu u baab yahay kullu waaxidatin mid kasta oo min haadihi middan ka mid ah athalaati ee saddexda sunnatun sunno weeye sunnadaasoo mu'akadatun la adkeeyey likulli insaanin bay sunno u tahay qof kasta wal afdalu sida u fadliga badani linnisaa'i haweenka ficluhaa salaadahaas la falidoodii weeyaan oo filbuyuuti guryaha lagu falo in lagu tukado guryaha walilrijaali wal afdalu sida u fadliga badani lirijaali raggana ficluhaa salaadihii in lagu sameeyo weeyaan oo lagu tukado filmasjidi masjidka in wasica haddii uu deeqayo masjidku annaasa dadka wa ilaa haddii kalena fa fi saxraa'i bannaankii ayaa lagu tukanayaa saddexdan salaadood ee salaada ciidda iyo salaada madoobaadka iyo roobdoontu saddexduba waa sunno mid walboo ka mid ihi waxaana loo sunnaynayaa qof kasta ee insaana qof walba ee bini aadama rag iyo dumar wuxuu raba ha ahaado addoonkii kii xorta ahaa sabigii mumayiska ahaa kulli inay tukadaan weeyaan musaafirkii iyo xaadirkii iyo qof waliba kii jamaaca ku tukanayay iyo kii keligii tukanayay iyo waxaa fiican buu yidhi marka sheekhu oo u fadli badan dumarka inay salaadan iyo salaadaha lamidkaaba ay ku tukadaan guryaha inay ku tukadaan raggana waxaa u fadli badan in ay masjidka ku tukadaanoo ay halkaa jamaacadii ay ku oogaan oo salaadihii ay masjidka ku tukadaan haddii masjidkii uu deeqayo dadka oo dhan haddii kale uusan deeqinna meel kaloo bannaan inay ku tukadaan baa u fadli badan kullu waaxidatin mid kasta oo min haadihi tan ka mid ah thalaati ee saddexdaahi sunnatun sunno weeye sunnadoo mu'akadatun la adkeeyey likulli insaanin insaan kasta ayay sunno u tahay wal afdalu sida u fadliga badani linnisaa'i haweenkii ficluhaa salaaddii in lagu sameeyo weeye salaadihii lasoo sheegay in lagu sameeyo filbuyuuti guryaha walilrijaali ragga sida u fadliga badanina ficluhaa salaadihii in lagu falo weeyaan oo lagu sameeyo filmasjidi masjidkii in lagu tukado in wasica masjidku haddii uu deeqayo oo u waasic yahay annaasa dadka wa ilaa haddii kale oo masjidkii uusan dadka deeqayn oo uusan waasic u noqonayn dadkii oo dhan fa fi saxraa'i bannaankii in lagu tukado ayaa fadli badan markaas ilaa isaga ayaa dadkii oo dhan qaadaya saddexdii marka salaadood waa ciidihii iyo madoobaadkii iyo roobdoontiiye oo uu ciwaanka hore ku sheegay ayuu mid mid u sheegayaao wuxuu yidhi wayusa wa yusallaa waa la tukanayaa kullu ciidin ciid kasta waa la tukanayaa ama ciidul adxaa ha ahaato ama ciidulfidrigiiye ragcatayni xaal ay tahay laba ragco labadaa ragco oo yukabiru uu takbiirsanayo qofka tukanayaahi qabla alqiraa'ati akrinta ka hor fil uulaa ragcada hore sabca takbiiraatin toddoba takbiirood buu kibaaranayaa toddobadaasoo hayra takbiirati alixraami xirashada takbiirteedii aan ahayn wa fi thaaniyati wa yukabiru wuxuu takbiirsanayaa fi thaaniyati ragcada labaadna khamsan shan takbiirood buu takbiirsan shantaasoo hayra takbiirati alqiyaami istaagga takbiirtiisii aan ahayn waxaa weeye qaabka loo tukanayo salaada ciidda labada ciidood miday rabto ha ahaatee salaad walba oo ciida horta waa laba ragco kama badna labadaa ragco ayaa la tukanayaa sida ugu yar haddii la yidhaahdo aqalkaa sida ugu yaraa loo tukada haddii la yidhaahdana laba laba ragco oo sunno ah oo sida raatibada oo kale in un loo tukado weeyaan sida ugu yari sida akmalka ah ee ugu dhammaystiran oo ugu wanaagga badanina waa middaan hadda un sheekhu uu sheegayo laakiin sida ugu yar waa laba ragco un oo la tukado salaadaha caadigaa lamida waxaa la tukanayaa buu yidhi marka salaad walba ee ciida ciidul adxaa iyo ciidul fidri miday rabtaba ha noqotee laba ragcaa la tukanayaa wuu takbiiranayaa qofka tukanayaahi inta uusan qirada bilaabin qirada inta uusan bilaabin ayuu takbiirsanayaa acuudu billaahida iyo ducaaul-iftitaaxa iyo acuudu billaahida ka hor ayuu masalanba takbiirsanayaa wuxuu la imaanayaa toddoba takbiirood ayuu ragcada hore la imaanayaa toddobadaa takbiiroodna kuma jirto takbiirtii uu ku xirtay allahu akbar markii uu yidhaahdee uu xirto oo ducaaul iftitaaxa uu aqriyo wajahtu wajhi liladii inta uusan acuudu billaahi odhanoo tacawudkii iyo qiradii kale uusan bilaabin ayuu bilaabayaa takbiiraha toddobadaa ragcada hore ragcada labaadna shan takbiirood ayuu takbiirsanayaa shantaasoo aysan ku jirin takbiirtii uu ku soo kacayey oo marka uu sujuudda ka soo kacayo oo istaagga aadayo allahu akbartii uu ku soo toosayey shan aan ahayn ayuu takbiirsanayaa sidaas ayaa marka takbiirahaas sidaa ayaa loola yimaadaa waxaa sunno ah oo aad iyo aad weliba u wanaagsan oo la doonayaa oo lagama maarmaanba ah takbiiraha qofku uu la imanayo salaada ciidda inuu yar kala sooco oo labadii takbiiroodba inta u dhaxaysa uu xoogaa kala saaro oo weliba inuu aqriyo subxaana allahi walxamdu lilaahi walaa ilaaha ila allahu wallahu akbar inuu intaa aqriyo laba kastoo takbiirood dhexdood ayaa la doonayaa allahu akbar markii uu yidhahdo uu takbiirsado midda kale horay uga daba xiri mayee subxaana allahi walxamdu lilaahi walaa ilaaha ila allahu wallahu akbar ayuu odhanayaa soo haddana allahu akbar tii ku xigtay haddii laakiin uu isdaba dhigo o uusan kala goyn gacmihii uu kor yeelayay oo uu qaadayeyna uu xidhiiriyo haddee xarakaad badan baaba meeshii imaanayaba marka allahu akbar markii uu yidhaahdo uu gacmaha sare u qaado inuu yar dhaqdhaqaaqaas oo uu subxaana allahi walxamdu lilaahi walaa ilaha illa allahu allahu akbar uu yidhaahdo haddana takbiirtii kale uu bilaabo sidaas ayaa fiican wa yusallaa waa la tukanayaa kullu ciidin ciid kasta waa la tukanayaa oo labadii ciidood ka mida ragcatayna iyadoo laba ragca labadaa ragco oo yukabiru uu takbiirsanayo qabla alqiraa'ati aqrinta ka hor fi luulaa fi alrakcati aluulaa ragcada hore dhexdeeda uu takbiirsanayo sabca takbiiraatin takbiiro oo toddoba ah toddobadaas oo hayra takbiirati alixraami xirashada takbiirteedii kayrkeed ah wa fi thaaniyati ragcada labaad dhexdeedana wuxuu takbiirsanayaa khamsan shan shantaasoo hayra takbiirati alqiyaami istaagga takbiirtiisii aan ahayn wayajibu waxaa waajibaya tacyiinu ciidilfidri afurka ciiddiisii in laga cayino oo laga sooco min ciidil adxaa ciiddii la odhanaya ciidul adxaa fii niyati salaati salaada niyadoodiina lagu kala sooco oo lagu cayino labada ciidood mid markii uu tukanayo inuu midda kale ka sooco oo uu niyada ku kala saaro ayaa lagama maarmaana maxaa yeelay waa salaad sunno ah oo mu'aqataa sunno waqtila weeyaan inuu ciid tukanayo marka uu qalbiga ku qabto oo uu niyoodo ciiddaa uu tukanayaahi waa middaah qasdu ficil keliyihi ma kaafinayee qasdu ficil iyo tacyiin baa lagama maarmaan ah inuu salaad ciida tukanayo markii uu niyoodo ciiddaasi nooca ay tahay inay ciidulfidrigii tahay inay ciidul adxa tahay waa inuu kala cayinaa labadooda uu kala caddeeyaa waa sidaas niyada ayuuna ku kala soocayaa wayajibu waxaa waajibaya tacyiinu ciidilfidri ciidulfidrigii in la cayino oo la oo la sooco min ciidil adxaa ciidul adxadii laga cayino oo laga sooco fii niyati salaati salaada niyadeedii in lagu cayino oo labadoodii lagu kala saaro wayusannu waxaa la sunnaynayaa bacdahaa salaaddii ciidda kadib liljamaacati jamaacadii waxaa loo sunnaynayaa khudbataani laba khudbo ayaa loo sunnaynayaa labadaa khudbo oo ka khudbatayi ljumucati salaaddii jumcada labadeedii khudbo lamida khudbadii jumcada laba khudbo oo lamida ayaa la sunnaynayaa xaggee bay kala mid tahay fil arkaani waasunan xagga arkaanta iyo sunnooyinka ayay kala mid tahay laakiin shuruuddii iyo kala mid ma ahan meelay uga duwan tahay markee laakinahu khadiibku yukabbiru wuu takbiirsanayaa fii awalil uulaa khudbada hore bilowgeeda tisca takbiiraatin takbiiro sagaala ayuu takbiirsanayaa takbiiraaddaasoo mutawaaliyatin mid xidhiidha ah wa fii awali thaaniyati khudbada labaad bilowgeedana wuxuu takbiirsanayaa sabcan toddoba kadaalika sidaasoo kale waa toddoba iyaguna xidhiira waxaa loo sunnaynayaa salaada ciidda kadib haddii dad jamaaco ah oo jamaaco ku tukaday ay jiraan qofkii keligiisaha isagoo khudbo loo sunnayn mayo laakiin jamaaco tukatay haddii ay jiraan waxaa loo sunnaynayaa jamaacadaas laba khudbo in la akriyo labadaa khudbo oo lamid ah labadii khudbo oo jumcada oo kale xagga arkaanta iyo sunnooyinka kala mid ah laakiin waxay uga duwan yihiin oo khudbooyinka ciiddu waxay uga duwan yihiin khudbada jumcada wuxuu samaynayaa khadiibku khudbada koowaad markuu u istaago allahu akbar allahu akbar allahu akbar takbiirtaas ayuu akrinayaa ilaa sagaal jeer oo xidhiira ayuu takbiirsanayaa markuu ka fadhiisto khudbada koowaad ee khudbada labaad uu istaagana toddoba kaloo xidhiira ayuu takbiiranayaa haddana wa yusannu waxaa la sunnaynayaa bacdahaa salaadii ciidda kadib liljamaacati jamaacadii waxaa loo sunnaynayaa khudbataani laba khudbaa loo sunnaynayaa labadaasoo ka khudbatayi ljumucati salaaddii jumcada labadeedii khudbo lamida laakinahu khadiibku yukabbiru wuu takbiiranayaa fii awalil uulaa khudbada hore bilowgeeda tisca takbiiraatin takbiiro oo sagaala oo mutawaaliyatin xidhiirta wa fii awali thaaniyati khudbada labaad awalkeedana wuxuu takbiiranayaa iyo bilowgeeda sabcan toddoba oo kadaalika sidaas oo kale ah toddoba xidhiira wa an yukabbira annaasu wa yusannu waxaa kaloo la sunnaynayaa an yukabbira annaasu dadku inay takbiirsadaan fii ciidilfidri afurka ciiddiisii min guruubi shamsi qorraxda dhiciddeeda laga bilaabo aakhira yowmin maalinkan u dambeeyana qorraxdu ay dhacdo maalinkaasoo min ramadaana bisha ramadaan ka mida ilaa dukhuulilimaami ilaa imaamka geliddiisa laga gaaro fii salaatilciidi salaada ciidda uu galo halkaana wuxuu ka sheegayaa takbiirihii kale ee la takbiirsanayey oo mursalkii iyo muqayadkii lahaa wuxuu yidhi waxaa loo sunnaynayaa dadka oo dhan meel walbo ay joogaanba ciidda hore ee ciidulfidriga la yidhaahdo ramadaanka ka dambaysa maalinta ramadaan ugu dambaysa markii qoraxdu ay dhacdo laga bilaabo ilaa imaamku uu ka galo salaada ciidda waa haddii jamaaco lagu tukanayo haddii uu keligiis tukanayana ilaa uu asagu salaaddii ciidda ka galo waxaa la sunnaynayaa in uu takbiir wado qof waliba waa takbiirkii la odhanayo mursalka meel uu ku qaydan yahay lama arka iyo meel uu ku xidhan yahay ama salaad ciribteed iyo salaad yaan la tukana ma la tukada ma kala qaadnee meel walba ee la joogo masaajidda iyo guryaha iyo suuqyada iyo jidadka iyo meel walbaba qofku inuu takbiirta akriyo ayaa la sunnaynayaa laga bilaabo markii qoraxdu ay dhacdo maalinka ramadaan ugu dambeeya ilaa salaada ciidda imaamku uu ka gelayo hadduu qofku jamaaco ku tukanayo haddii uu keligii tukanayana ilaa uu salaadaa ka gelayo takbiirtaa in la wado ayaa la sunnaynayaa weeyaan wa an yukabira annaasu dadkii inay takbiirsadaan baa la sunnaynayaa fii ciidi ilfidri afurka ciiddiisii min guruubi shamsi qoraxda dhiciddeedii laga bilaabo aakhira yawmin ay dhacdo maalin aakhirkii ay dhacdo maalinkoo min ramadaana bisha ramadaan ka mid ah ilaa dukhuulilimaami imaamka geliddiisa ilaa laga gaaro fii salaatilciidi ciidda salaadeeda uu galo waa ciiddii la odhanayay ciidulfidriga takbiirkaas mursal ayaa la yidhaahdaa waa takbiir iska furanoo aan wakti lahayn iyo salaad ciribteeda iyo meel gaarana aan ku xidhnayn wa filciidi wa an yukabira annaasu dadku inay takbiirsadaan baa la sunnaynayaa fii ciidil adxaa ciidda dambe ee udxiyada ciidul adxaa la yidhaahdo min subxi yowmi carafata maalinka carafo subxigeeda laga bilaabo ilal guruubi dhiciddii intii laga gaaro oo qoraxdii ay dhacdo aakhira ayaami tashriiqi hilba waradka maalmihiisa maalinka ugu dambeeya qoraxda ay dhacda ilaa laga gaaro ciiddii hore waa lasoo sheegay ciidda dambe ee ciidul adxaa waxaa la sunnaynayaa ayana takbiirkii inuu qofku la yimaado salaadaha gadaashooda waa takbiirtii la odhanayay muqayadka weeyaan tani salaadaha gadaashooda takbiirtii lala imaanayay weeyaan waa goormo ayay bilaabanaysaa maalinka carafo la taagan yahay oo bishu ay sagaal tahay salaada subxi kadib laga bilaabo ilaa laga gaaro markii qoraxdu ay dhacdo saddexda maalmood oo ciidda ka dambaysa oo hilba waradka la yidhaahdo maalinta ugu dambaysa oo saddexaad ilaa qorax dheceeda laga gaaro ayaa la wadayaa sidaas weeyaan sida uu rajaxayo uu muctamadka ka dhigayo shahaabudiinu ramli rimligu sidaas ayuu rajaxayaa laakiin ibnu xajarku wuxuu leeyahay waxaa xoog badan takbiirtaas inay dhammaanayso ay ku eg tahay salaada casir markii la tukado oo maalmaha ayaam tashriiqa maalinka ugu dambaysa ah salaada casir markii la tukado ciribteeda ayay ku eg tahay oo salaada ciribteeda waa la takbiirsanayaa halkaasaana ugu dambaysa ilaa qoraxda ay ka dhacdo way sii jirtaana waxaa odhanaya waxaa odhanaya rimliga si kastoo la yidhaahdaba marka salaad takbiirtaas ayaa la sunnaynayaa dadku in ay takbiirsadaan laga bilaabo maalinka carafo la taagan yahay salaada subxi salaadaha ciribtooda ayaa la takbiirsanaya kabacdii hameenkaa ciidda markii la gaarana waxaa soo noqonaya takbiirkii la odhanayay mursalkiibaa haddana soo noqonayo ama salaadaha la tukada ama yaan la tukane hameenkaasoo dhan iyo subaxa dambe ilaa imaamku uu salaada ka gelayo waa la takbiirsanayaayo takbiirtii mursalka ahayd ayaa la wadayaayo aan meelna ku xirnayn salaada ciidda markii la tukado ciidul adxada wixii ka dambeeya haddana waxaa bilaabanaya takbiirkii muqayadka ahaa oo ku xirnaa salaadaha ciribtooda salaad walba ee la tukada ciribteeda ama farad ha ahaato ama sunno ha ahaato salaad adaaha markaa la tukanaya ha noqoto qadadii la tukanaya ha noqoto salaaddii nadarka ahayd ha noqoto ma kala qaadnee salaad walba ee la tukanaya ciribteeda ayaa la sunnaynayaa takbiirkii in la wado marka ilaa saddexda maalmood oo ciidda ka dambaysa maalintaa ugu dambaysa casirkeeda ama qorax dheceeda ilaa laga gaaraba sidaas weeye marka intaasuu sheegayaa wa fii ciidil adxaa ciidul adxadiina waxaa la sunnaynayaa dadka inay takbiirsadaan wa an yukabira annaasu fii ciidil adxaa dadku inay takbiirsadaan baa la sunnaynayaa fii ciidil adxaa ciidul adxadii min subxi yowmi carafata maalinka carafa subxigeedii laga bilaabo ila alguruubi dhiciddii intii laga gaaro qoraxdu ay dhacdo aakhira ayaami tashriiqi hilbawaradka maalmihiisa maalimahaas maalinka ugu dambeeyana ay dhacdo wa ama alxujaaju xujaydii kuwii xajinayey fa yukabiruuna way takbiirsanayaan fi ladxaa ciiduladxadii idaa taxallaluu markii ay ka xalaal noqdaan min ixraamihim ixraamkooda ay xajka xirteen markii ay ka xalaal noqdaan markaas ayay ayagu takbiirsanayaan markaas ayagana takbiirka uu u bilaabanayaayo xilligaa ayay takbiirsanayaan wa ama alxujaaju xujaydii kuwii xajinayey fa yukabiruuna way takbiirsanayaan fil adxaa ciiddii ciidul adxada ahayd idaa taxallaluu markii ay ka xalaal noqdaan min ixraamihim xirashadoodii halkaa wuxuu uga soo baxay salaadihii ciidah salaaddii madoobaadka ayuu halkaana ka sheegayaa wa aqalu salaatilkusuufi madoobaadka salaaddiisa inta ugu yari an tusallaa waa in la tukado salaaddii ragcatayni ayadoo laba ragca labadaa ragco oo ka sunnati duhri duhurka sunnadiisii lamid ah qadarka ugu yar ee aqalka oo loo tukan kara salaada madoobaadka ama qoraxdii ha madoobaato ama dayixii ha madoobaadee waxaa weeyaan laba ragco oo caadiya oo sunnadii raatibada lamida sunnadii duhurka oo kale lamida mathalan in la tukado weeyaan intaasaa ugu yar wa aqalu salaati lkusuufi qorax madoobaadka salaadiisii salaadaa inta ugu yari an tusallaa waa in la tukado salaaddii ragcatayni xaal ay tahay laba ragco labada ragcoo ka sunnati duhri duhurka sunnadiisii lamid ah wa akmaluhaa salaadaa kusuufka sida ugu dhammaystirani an yajcala waa inuu yeelaa qofkii tukanayey fii kulli ragcatin ragco walba dhexdeeda qiyaamayni laba istaag waa inuu yeelaa oo yudiilu uu dheeraynayo alqiraa'ata akrinta fiihimaa labada istaag dhexdooda warukuucayni laba rukuucna waa inuu yeelaa oo yudiilu uu dheeraynayo atasbiixa tasbiixda uu ku dheeraynayo fiihimaa labada rukuucood dhexdooda walaa ziyaadata kaba ziyaadini ma jirto fi sujuudi sujuudi la siyaadiyo sujuud kale lagu dari mayo waa un labadii sujuudoodoo la yaqaanay laakinahu musalliga tukanaya yudiilu wuxuu dheeraynayaa tasbiixa tasbiixdii ayuu dheerayn fiihi fi sujuudi sujuudka dhexdiisa ayadan sida horoo kale waxaa weeye salaadan la yidhaahda madoobaadka ee qorax madoobaadka ama bil ama dayax madoobaadku labada ragco caadiga ah ugu yar in sida caadigaa loo tukada laba ragco ayadoo dhan baa laba ragco ahe sida ugu kaamilsanina waxaa weeyaan oo ugu dhammaystiran qofku inuu salaadaas u yeelo laba rukuucood iyo laba istaag laba qiyaam buu samaynayaayo qirada uu dheeraynayo salaaddii buu xidhanayaa istaagga koowaad faatixadii buu aqrinayaa iyo sunnooyinkii iyo waxyaabihii ka horreeyey haddana suuraddii dheerayd iyo intii uu ka gaadho ayuu aqrinayaa waa rukuucayaa markii uu rukuuco rukuucdaasu ku dheeraanayaa ee tasbiix dheer aqrinayaa istaaggii labaad buu haddana u noqonayaa suurad dheer buu aqrinayaa sidii oo kale markaa kabacdi ayuu sujuuddii iyo soo aadayaa hal ragcaa markaas la hayaa ragcada labaadna sidoo kale u tukanayaa sujuud dheeraada marka ma jirtee waxa dheeraadka ahi waa rukuucda laba laga dhigayaa iyo laba istaag salaada caadiga hal istaag waa tii lahaydoo markii un la istaago faatixada la aqriyo iyo intii laga gaaro qur'aana oo la rukuuco rukuucda laga laabto horay baa laga soo sujuudi jiray hadda istaag kale ayuu u noqonayaa rukuucda kadiboo halkaas ayuu qiradii iyo suuraddii dheereed haddana ka aqrinayaa sidaasaa loo tukadaa marka ayana wa akmaluhaa salaada kusuufka sida ugu kaamilsani an yajcala waa inuu yeelo fii kulli ragcatin ragco walba dhexdeeda qiyaamayni laba istaag waa inuu yeelaa labadaasoo yudilu uu dheeraynaya alqiraa'ata akrinta fiihimaa labadaa istaag dhexdooda suurado dheerdheer uu akrinayo midda koowaadna suuratulbaqara haddii uu yaqaano uu akrinaya haddii kalena qadarkeedoo kale uu akrinayo istaagga labaadna suuratu aali cimraan oo kale uu akrinaya ama qadarkeeda wa rukuucayni laba rukuucood ayuu ziyaadinayaa labadaa rukuucoo yudiilu uu dheeraynayo atasbiixa tasbiixdii uu dheeraynayo fiihimaa labada rukuuc dhexdooda laba rukuucoodoo uu ku dheeraanayo tasbiix badan uu akrinayo oo rukuucda koowaad boqol aayadood intii laga akriyoo kale in uu tasbiixda wado ayaa la sunnaynayaa waa la leeyahay rukuucda labaadna siddeetan aayadood oo kale intii laga akriyo ragcada labaad markuu u gudbo rukuucda saddexaad ilaa toddobaatan aayadood oo kale intii laga akriyo rukuucda afraad oo ugu dambaysana konton aayadood oo kale intii laga akriyo walaa ziyaadata ziyaadini ma jirto fi sujuudi sujuudi la ziyaadiyo laakinahu musalliga tukanayaah yudiilu wuxuu dheeraynayaa attasbiixa tasbiixdii ayuu dheeraynayaa fiihi fi sujuudi sujuudda dhexdeeda ayuu tasbiixdii ku dheeraynayaa ayada sidii hore oo kale sidii rukuucdaba tasbiixaheeda loo dheeraynayoo kale ayuu sujuuddii markii uu ku jirana uu tasbiixdii u dheeraynayaa oo hadda waa tii aynu sheegaynayoo rukuucda koowaad boqol aayadood intii laga akriyo oo kale uu tasbiixsanaya waa tii la yidhiye rukuucda labaadna siddeetan aayadood oo kale intii laga akriyo sujuudahana sidan oo kale weeyaan wuu ku dheeraanayaayo tasbiixdaas ayuu daldalayaa wa yusannu waxaa la sunnaynayaa bacdahaa salaatulkusuufkii kadib ayaduu sidii hore oo kale liljamaacati jamaacadii waxaa loo sunnaynayaa khudbataani laba khudbo ayaa la sunnaynayaa labada khudbo oo ka khudbatayil ciidi salaadii ciidda labadeedii khudbo lamid ah laba khudbo baa loo sunnaynayaa jamaacadii badnayd oo khudbooyinkii ciid oo kale lamid ah meelayse uga beddelan tahaye laakinahu khadiibku yastakfirullaha ilaah buu dembi dhaaf weydiisanayaa tacaala amarkiisu sarreeye fii awalil uulaa khudbada hore bilowgeeda oo minhumaa labada khudbo ka mid a tisca tisca maraatin sagaal mar buu istikfaaranayaa wa fii awali thaaniyati khudbada labaad bilowgeedana sabcan toddoba kol ayuu istikfaaranayaa haddii jamaacad ugu tukanaya salaada la yidhaahdo qoraxmadoobaadka in khudbo la akriyo laba khudbo la akriyo labadaa khudbo oo lamida khudbooyinkii ciidda ayaa la sunnaynayaa laakiin imaamkii baa wuxuu samaynayaa imaamkii khudbada akrinayay baa wuxuu samaynayaa salaada ciidda khudbadeeda waxaa la rabay khudbada koowaad in lagu bilaabo takbiir sagaalah khudbada labaadna lagu bilaabo takbiir toddobaah oo xiriir ah meeshaan istikfaar baa lagu beddelayaa takbiirtii beddelkeedii maxaa yeelay istikfaarta ayaa u cuntantoo meeshaan munaasib u ah istikfaarta ayaa munaasib u ah maxaa yeelay madoobaadkan iyo dayax madoobaadkan iyo qorax madoobaadkan iyo waxa ay la madoobaanayaan qoraxda iyo dayaxu waa bini aadamka dunuubtiisa iyo cisyaankiisa faraha badan dadkii baa marka la cabsi gelinayaayo la doonayaa khayrka iyo wanaagga in lagu booriyo iyo towbada iyo istikfaarta iyo sadaqada iyo wanaagga sidaa darteed ayaa istikfaarta loo badinayaa wa yusannu waxaa la sunnaynayaa bacdahaa salaadii madoobaadka kadib ayadan sidii hore oo kale liljamaacati jamaacadii waxaa loo sunnaynayaa khudbataani laba khudbaa loo sunnayn labadaa khudba oo ka khudbatayil ciidi salaadii ciidda labadeedii khudbo lamida laakinahu imaamku yastakfirullaha ilaah buu dembi dhaaf weydiisanayaa tacaala amarkiisu sarreeye fii awali luulaa khudbada hore bilowgeeda oo minhumaa labada khudbo ka mid a tisca maraatin sagaal mar ayuu istikfaaranayaa oo ilaahu dambi dhaaf weydiisanayaa wa fii awali athaaniyati khudbada labaad bilowgeedana sabcan toddoba kol ayuu istikfaaranayaa waa beddelkii takbiirta istikfaar baa lala imaanaya middan halkaasna wuxuu uga soo baxay salaadii labaad oo ahayd madoobaadkii qorax madoobaadkii iyo dayax madoobaadkii roobdoontii baa hartay waraabdalabkii wa salaatu listisqaa'i waraabdalabka salaadihiisu tufcalu waa la falaa salaadaas cinda xaajati suqya waraabka markii loo baahdo agteeda min allahi tacaala ilaah xaggiisana looga baahdo waraabka wa hiya salaada roobdoontu ka salaati alciidi salaaddii ciidda ayay la mid tahay oo waa laba ragco wa salaatu listisqaa'i waraabdalabka salaadiisii tufcalu waa la falayaayo waa la samaynayaa waa la tukanayaa salaadaas roobdoonta cinda xaajati suqya waraabinta loo baahashadeeda agteeda markii loo baahdo waraabin min allahi tacaala ilaah xaggiisana looga baahdo waraab markaas ayaa la roob doonayaa oo la samaynayaa salaadan weliya salaada istisqahu ka salaati alciidi salaadii ciidda oo kale ayay la mid tahayoo kayfiyada iyo takbiiraha ayay kula mid waa laba ragco horta qaabkii loo tukanayay salaada ciidda oo kale ayaa loo tukanayaayo ragcada koowaadna toddoba jeer baa la takbiiranayaa ragcada labaadna shan jeer oo xidhiira ayaa la takbiirsanayaayo gacmaha kor loo qaadayo sidaas weeyaan saas ayay kala mid tahay salaaddii ciidda wa yusannu waxaa loo sunnaynayaa liljamaacati jamaacadii badnayd khudbataani laba khudbaa looloo sunnaynayaa oo ka khudbatayhi ciidda labadeedii khudbo lamid ah ilaa laakin ana alkhadiiba khadiibku yubadilu wuxuu ku yubdilu wuxuu ku bedelayaa atakbiiraati takbiirooyinkii bilistikfaari istikfaar buu ku bedelayaa iyo dembi dhaaf dalab wayatawajahu wuuna u jeesanayaa khadiibku lilqiblati qiblada ayuu u jeesanayaa fii athnaa'i alkhudbati khudbada dhexexyaalkeeda khudbadii athaaniyati ee labaad wayaqlibu wuxuu gedinayaa khadiibku ridaa'ahu garbasaarkiisa go'a garbaha u saaran weeyaan wayajcalu wuxuu ka yeelayaa aclaahu go'a meesha u sarraysa asfalahu meesha u hoosaysuu ka yeelayaa wa yamiinahu go'a dhinaciisa midigna sana yasaarahu bidixdiisa ayuu yeelayaa wayafcalu nnaasu dadkuna waxay samaynayaan midlahu khadiibka ficilkiisa oo kale ayay samaynayaan wal xaaluhum ayagu jaalisuuna kuwa fadhiya ay yihiin wayadcu llaaha ilaah bay baryayaan dadku tacaala amarkiisu sarreeye siran si qarsoodiya bay ilaah u baryayaan wayadcu llaaha dhe ilaah buu baryayaa khadiibkii siran si qarsoodiya iyo wajahran si kor u qaadid ahba kor u qaadis iyo si hooseba wa yu'amminu nnaasu dadku way aaminsanayaan calaa ducaa'ihi khadiibka ducadiisa idaa jaara markii uu kor u qaado wayadcuuna way ducaysanayaan lianfusihim naftooda ayay u ducaysanayaan iyo nafaftooda siran si qarsoodiya cinda israarihi khadiibka siraysigiisa agteeda markii uu hoos hoosna hoos bay u siraysanayaan ayaguna markii uu ducada kor u qaadana way aaminsanayaan salaadan roobdoonta la yidhaahdahay waa laba ragco oo lamid ah sidii salaaddii ciidda oo kale waa mid waxaana la sunnaya maxaa lagu tukanayo laba khudbo oo khudbooyinkii ciidda lamid ah laakiin khudbooyinkii ciidda waxay uga beddelan yihiin khudbada ciidda midda koowaadna sagaal takbiirood oo xiriir ah uu samaynaya khadiibku tan labaadna toddoba hadda laakiin khadiibkii takbiirtii buu wuxuu ku beddelayaa istikfaar astakfirullah astakfirullah astakfirullah sidaas ayuu odhanayaa wuxuu kaloo samaynayaa khadiibku ragcada labaad khudbada labaad markii lagu jiro oo ducadii la gaaro la ayuu wuxuu samaynayaa qiblada ayuu u jeesanayaa laakiin salaada ciidda marka khudbadeeda la akrinayo khadiibku wuu soo jeedaayo dadka ayuu ku soo jeeynayo u ducaynayo tani way ka duwan tahaye qiblada ayuu u sii jeesanaya waa markii uu ku dhex jiro khudbada labaad go'a garbaha u saaranna wuu gedinayaa marka uu qiblada asagu u jeesto ayuu go'a garbaha u saaran uu gedinayaayo dhinacii go'a dhinaciisii korreeyana wuu hoos dhinacii midig oo dhinaca midig xidhigayna dhanka bidix ayuu marinayaa taxwiilkii iyo tankiiskii weeyaan taxwiil iyo tankiis ayaa la yidhaahdaa markii uu sidaas sameeyo wuxuu tafaa'ulsanayaayo uu samasaadyanayaa qofkani khadiibkani wuxuu saadiyanayaa oo samasaadsi buu ula jeedaa in abaartii iyo dhibkii hayay oo laga roob doonayay ilaahay inuu bedelo oo uu khayr ku bedelo markaasuu go'iisa meeshii kore buu wuxuu marinayaa hoos dhinacii midigna wuxuu u bedelayaa dhanka bidixo saasuu u wareejinayaa maradiisii wuxuu samasaadiyanayaa oo dadkao dhani ay ay saa dhib dhibkan iyo abaartan iyo culayskaan haysteen ilaahay uu ka dulqaado abaartan uu roob iyo barwaaqo ugu bedelo ayay ayay dadkuna samaynayaan marka khadiibkii waa taagan yahay oo qiblada u jeedaaye ayagoo fadhiya ayay sidaas samaynayaan dadkii markaas ayuu ducadii wadayaa khadiibku oo marna kor buu u qaadayaa oo kor buu u ducay marna si marna si qarsooday ayuu u ducaysayaa markuu codka kor u qaaday oo kor u duceeyana dadkao dhani way aaminsanayaan oo aamiintay wadayaan markuu hoos u ducaynayana qof waliba hoostiisa u ducaysanaya weeyaan waa intaas wa yusannu waxaa loo sunnaynayaa liljamaacati jamaacadii khudbataani laba khudba loo sunnaynayaa oo ka khudba ka khudbatayhi ciidda labadeedii khudba lamida ilaa laakin ana alkhadiiba khadiibku yubdilu wuxuu ku beddelayaa atakbiiraati takbiirooyinkii takbiirihii bilistikfaari istikfaar buu ku beddelayaa wa yatawajahu wuxuu u jeesanayaa khadiibku lilqiblati qiblada ayuu u jeesanayaa fii atnaa'i alkhudbati khudbadii athaaniyati ee labaad wayaqlibu wuu gedinayaa khadiibku garbasahu garbasaarkiisa go'iisa garbaha u saaran wayajcalu wuxuuna ka yeelayaa aclaahu garbasaarka meeshiisa sare asfalahu meeshiisa hoosuu ka yeelayaa wa yamiinahu yamiin aridaa'i go'a midigtiisana yasaarahu bidixdiisu ka yeelayaa wayafcalu nnaasu dadkuna waxay samaynayaan mithlahu mithla ficlihi khadiibka ficli ayay samaynayaan wahum jaalisuuna ayaga oo fadhiya ayay samaynayaan ama istaagayaan wayadcu llaaha ilaah buu baryayaa khadiibkii tacalaa amarkiisu sarreeye siran si qarsoodiya iyo wajahran si jahrooda ayuu ilaahu baryayaa yadcu llaha tacaala ilaah buu baryayaa siran musiran uu yahay uu yahay kii hoos u dhigaya ducada wajahran isagoo la jahraya wa yu'amminu nnaasu dadkuna way aaminsanayaan calaa ducaa'ihi khadiibka ducadiisii ayay aaminsanayaan in jahara haddii uu kor u qaado codka oo uu ducada kor u qaado wayadcuuna way u ducaysanayaan lianfusihim nafafyaalkooda oo qof waliba naftiisa u ducaysanayaa iyo gaarkiisa siran si qarsoodiya cinda israarihi khadiibka siraysigiisa agteeda wa yusannu waxaa la sunnaynayaa alguslu qubays baa loo sunnaynayaa likullin mid kasta oo min alciidayni labadii ciidood ka mida iyo walkusuufi madoobaadkii iyo wal istisqaa'i roobdoontiiba saddexdan salaadood ee la soo sheegay mid walba ka midaba waxaa loo sunnaynayaa qubays qofkii inuu qubaysto ayaa sunnaynayaa wayusannu waxaa la sunnaynayaa alghuslu qubays baa la sunnaynayaa likullin mid kastaa loo sunnaynayaa oo min alciidayni labada ciidood ka mida iyo walkusuufi madoobaadkii iyo wal istisqaa'i roobdoontii wallahu subxaanahu wa tacaala aclam